bismillahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti xiisale akhyaartana dhegaysanaysaay ku soo dhowaada barnaamijkii caawo iyo dagjir waa habeen arbaco ah oo khamiisi ay soo gelayso kowda bisha maarso sannada labada kun iyo toddobiyo tobanka qodobadaan idinku haya barnaamijka caawiya daljirna waxaa ka mid a baarlamanka soomaaliya oo cod aqlabiyad ah ku ansixiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali khayre madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre ayaa labaduba ka hor hadlay baarlamanka ka hor intii aan ra-iisul wasaaraha la ansixin waanaan ogahay inuu hufan yahay waanaan ku aqaano inuu ka fog yahay qabyaaladda iyo nin jeclaysiga waanaan u arko in aan wada shaqayn karno isku aragti ka noqon karno dhismaha dalka iyo dowladda oo aan ku dhisi doonno waxaan nidhi nabad iyo nolol sidaa darteed waxaan maanta idinka codsanayaa inaad ila qaadataan xasan cali khayre
xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin ugu dambayntii waxaan si xushmad qadarin iyo ixtiraam buuxda leh idinkaga codsanayaa inaad igu aamintaan xilkan culus ee ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si aan waajibkayga dastuuriga ah u guto shir caalami ah oo lagu gurmanayo dadka abaaruhu saameeyeen ayna ka qayb galeen mas-uuliyiin ka kala socda dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka dalalka deeqaha bixiya iyo hay-ado caalami ah oo lagu qabtay magaalada muqdisho madaxweyne ku-xigaha puntland oo shirkaasi ka qayb galay ayaa noo warramaya runtii waxaa laisla gartay marka ugu horeysa baahidu dalka haysata iyo dhibaatada haysataa inay wax aada iyo aada iyo aada u ballaadan ay tahay haddii aan laga taxadarin ama aan laga horteginna meel ka sii fog oo aan waxba laga qaban karin inay gaarayso shir ballaaran oo la xidhiidha saamaynta abaaraha iyo arrimaha siyaasadda oo isna lagu qabtay magaalada gaalkacyo qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka caawiya daljir anigoo toolmaan ayaa idinla socodsiinaya wuxuuna idinka imaanayaa magaalada boosaaso waxaadna nagala socotaan dhammaan deegaanada puntland kuwa galmudug beriga etoobiya qaybo ka mid a somalilan xeebaha koonfureed ee yeman iyo barta internetka ee radio daljir dot com gudagale ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali khayre ansixinta ka horna waxaa baarlamanka ka hor khudbeeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha cusub xasan cali khayre madaxweynaha ayaa ku dheeraaday sababaha uu ku xushay ra-iisul wasaaraha iyo arrimaha dalka hor yaalla isagoo ugu dambaynna baarlamanka ka codsaday inay ra-iisul wasaaraha ansixiyaan kadibna ra-iisul wasaare khayre ayaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay ka hor jeediyey baarlamanka ugu dambaynna codsaday inay baarlamanku kalsoonida siiyaan iyadoo aakhirkiina baarlamanku ay cod buuxa ra-iisul wasaaraha ku ansixiyeen haddaba madaxweyne farmaajo oo khudbadda ku hormaray ayaa hadalkiisa ku bilaabay gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo ku-xigeenadiisa ra-iisul wasaaraha magacaaban xubnaha golaha shacabka taliyaasha ciidanka saxaafadda marti sharafka kale dhammaan waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marwooyin marka hore waxaan xildhibaanada labada gole uga mahad celinayaa doorashadii aada i doorateen inaan noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliyeed afarta sano soo socda waxaan aaminsanahay in taariikhdu si gaara u xusi doonto go-aankii taariikhiga ahaa ee aad qaadateen sideedii bisha february febraayo labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaan idinku bogaadinayaa sidii aad uga dhabaysteen dareenkii ummadda soomaaliyeed oo meel ay joogtaba ay u riyaaqeen isbedelkii aada idinku gacantiina ku samayseen waxaan si gaara ugu bogaadinayaa haweenka iyo dhalinyarada soomaaliyeed oo maanta qeyb weyn ka qaatay baarlamaanka labada gole go-aanka taariikhiga ahna qayb ka ahaa sidoo kalena aan ka rajaynayo ra-iisul wasaaraha inay xukuumadda kaalin buuxda ka qaataan waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee meel kasta ka jooga caalamka oo taageeray isbeddelkan bulshada soomaaliyeed ee dibaddii gudaha u dabaaldegay go-aankii xildhibaanada ay gaareen waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin waxaana maanta halkan idinkaga ballan qaadayaa aniga iyo xildhibaanada sharafta leh ee soomaaliyeed inaan ka dhabayn doono intii awooddeenna ah ballamadii aan idinka qaadnay xilligii aan doorashada ku jirnay aniga iyagaba anigoo ka hadlaya anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xildhibaanada sharafta leh waxaan bulshada soomaaliyeed u sheegayaa in ammaanadii aada noo dhiibateen aanu idiin ilaalin doono hadduu ilaahay yidhaahdo waxaana ilaahay ka baryeennaa inuu nagu garab galo oo noo fududeeyo aamiin mudanayaal iyo marwooyin sidaad wada dareensan tihiin bulshada soomaaliyeed waxay inaga inaga filaysaa wax weyn waktiga iyo waxa aynu haysannana ay aada u yaryihiin inaan ka midho dhilana waxa aynu doonayno inay dhaqan galaan waxaan kaloo aan idinka waxaan kaloo idinka qarsooneyn in dalka iyo dadku maanta xaalad adag ay ku jiraan oo aan marayno waxaa jira abaaro baahsan oo saameeyey dalka oo dhan dadka iyo dunyada waxaa jira colaado iyo amni darro waxaa jira kala qaybsanaan sababay noloshii iyo dhaqaalihii dalka sidaa darteed si aynu u gudanno ammaanadii bulshada inoo dhibatay waa inaynu ku dadaalnaa inaan hal saac inaga khasaarin waa inaynu wax walba ka hormarinaa danta guud iyo dhismaha dawladda aan u adeegayno bulshada aanan ka jawaabayno dhibaatooyinka maanta dalka ka jira mudanayaal iyo marwooyin barnaamijkayga nabad iyo nolol waxaa saldhig u ah la dagaalanka nabaddiidka iyo musuq maasuqa sidaan horeyba u sheegay labada cadow ee dowladnimadeenna ragaadiyey waa waa kow waxaa kow ka ah kooxaha hubaysan ee al-shabaab ee habeen iyo maalinba xasuuqaya ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah iyagoo aanan kala saaraynin rag iyo dumar caruur iyo ciroole culumo iyo caamado waxaa laba ka ah musuq maasuqa oo sidaad la wada socotaan adduunka nagu yaqaano haddaan soomaali nahay dowladda ugu xun oo ugu musuq maasuq badan adduunka musuq maasuqu waa kan inaga hortaagan inaynu dhisanno dowlad aan bulshada ugu adeegno waa kan curyaamiyey dhaqaalaheenna iyo magaceenna iyo horumarkeenna mudanayaal iyo marwoyin waxaan idinka codsanayaa in xukuumadda iyo aniguba aada naga taageertaan sidii labada cadow aanu u cirirtiri lahayn waxaan aaminsanahay inay inay suuragal tahay inaan si dhab ah isaga kaashanno oo aan uga adkaanno cadowgaas labada ah waxaan ku qanacsanahay inaanu labadaas ka adkaan karno haddii aynu gacmaha isqabsanno oo meel uga soo wada jeesanno xukuumadda iyo baarlamaanka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed oo adduunka meel kasta ka jooga mudanayaal iyo marwooyin waxaa muhiim ah inaan xuso si aan casharo uga qaadanno baarlamaankii sagaalaad ee hooyada u ahaa baarlamaanka tobnaad ee aan maanta nasiibku u yeeshay inaan furo sida waafaqsan qodobka sagaashanaad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed baarlamaanka sagaalaad wuxuu wuxuu ku soo shaqeeyey duruufo aada iyo aada u adag hadday noqoto mid dhaqaale iyo mid amniba anigoo ka mid ah siyaasiyiinta sida dhow ula socda howlaha baarlamaanka sagaalaad waxaan qirayaa inuu wakti badan kaga lumay khilaafaad siyaasadeed oo joogto noqday oo hadday ugu yar tahay sanad ka cunay waktigii shaqo ee baarlamaanka inkastoo aanay dalka iyo dadku wadani ugu jirin isqabqabsi siyaasadeed haddana waxaa mar labaad aan ku ammaanayaa hoggaanka baarlamaanka in ay dhammeeyeen iyada oo aanan shisheeye soo faragelin mudanayaal iyo marwooyin haddii aan u soo dego shaqooyinka uu qabtay baarlamaankii sagaalaad xagga dejinta shuruucda waxaan odhan karaa wuxuu ansixiyey shuruucyo badan heshiisyo badan iyo dib u eegis uu ku sameeyey dastuurka kumeel gaarka ah waxaan la socdaa inuu dhammaystiray qoraalkii dib u eegista dastuurka oo uu soo saaray saddex xulasho ama options laakiin aanu wakti u helin in lala wadaago dadweynaha si ay uga doodaan fikirkooda ku darsadaan si uu u noqdo dastuur rasmi ah inkastoo loo idmaday baarlamaanka sagaalaad dhammaystirka dastuurka haddana duruufaha siyaasadeed ee waktigaas uu ka cunay wakti badan waxay iyaguna u sii idmadeen baarlamaanka tobnaad inuu intaas dhammaystiro wixii qabyada ahaa haddaba muddada xilhaynta baarlamaanka tobnaad oo afar sano ah waxaa hor yaalla howlaha soo socda oo aada iyo aada u culus kow waa dhamaystirka dib u eegista dastuurka dhamaystirka shuruucda federaalka ah matalaada dadweynaha waxaa lafdhabar ah waaa waxaa lafdhabarta dimuqraadiyadda ah sidaan sidaas awgeed waa inaan dardargelinno dhamaystirka matalaada dadweynaha ilaa hadda waxaa la ansixiyey keliya sharciga asxaabaha laakiin wixii shuruuc ahaa ee la xiriiray sharcigan weli lama taaban waxaa ka mid ah sharciga doorashada diiwaangelinta dadweynaha sharciga jinsiyadaha iyo wix la mid ah si aan uga guurno qaabka hadda aan ku dhisannahay oo aan u gaarno one man one vote ama qof iyo codkiis abuurista dhaqangelinta hay-adaha institutionska dhammaystirka shuruucda horteginta leh ee dastuurka dalbanayo oo dhan labaatan iyo laba sharci sida ku cad jadwalka koowaad xarafka da iyo wixii kale oo shuruucah oo u tilmaamayo dastuurka kumeelgaarka ah tan ugu dambaysa dardargelinta hindisa sharciyeedka xukuumadda keeni doonta oo aada u fara badan ee wasaaradaha kala duwan ee xukuumadda mudanayaal iyo marwooyin sida ugu sahlan ee loo dedejin karo howlahaas baaxadda leh waxaayay la tahay in la abuuro ajande xeer dejina oo ay heshiis ku yihiin xukuumadda iyo baarlamaanka waxaan garan karaa in hawshaas aan soo sheegay ay u baahan yihiin dhaqaale xoog leh oo ku oo ku bixi doona khubaro tababaro dhegaysi dadweyne iyo wixii la mid ah waxaan idiin ballan qaadayaa inaan wixii dhaqaale ah ee aan awoodno aan marnaba aan ka hagran si hawshaas ay u dhaqan gasho waxaa kale oo aan la socdaa duruufaha dhaqaale ee idin haya waxaan idiin ballan qaadayaa waxaan idiin ballan qaadayaa in aan wax badan ka bedeli doono nolosha iyo nabadgelyada xubnaha baarlamaanka insha allah hadduu ilaah yidhaahdo waxaan isku waxaan waxaan ku kalsoonahay inaan kow isku tashanno aan aruursanno canshuurta oo shacabka soomaaliyeed aan barno inay dowlad dowladdooda taageeraan ayna dhaqaalo ku bixiyaan inaan kaalmo ka helno dalalka aan saaxiibaha nahay wakti dhow taas oo dhammaan mushaharaadka wax ka bedeli doonta hadduu ilaah yidhaahdo waxaan idinku bishaareynayaa inaan qorsheeyey inaan afarta sano oo gudahan afarta sano gudahooda aan ku abuuro mashaariic hooy iyo deganaansho loogu samayn doono xildhibaanada sharafta leh hadduu ilaah yidhaahdo waxaan ilaahay ka baryayaa inuu abaarta naga dulqaado inuu cadaalad naga qaboojiya in cadaaladda naga qaboojiya iyo in uu qalbigeena isku soo dhoweeyo oo khilaafku uu naga uu naga dulqaado mudanayaal ugu dambeyn mudanayaal marwooyin waxaa maanta hortiina u imid inaan idinka codsado inaad si waafaqsan qodobka lixdan iyo sagaalaad farqadiisa labaad da kalsoonidiina siisaan ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo aan u doortay inuu hogaamiyo xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed waxaana ku doortay kartidiisa iyo aqoonta maamul iyo hogaamineed uu u leeyahay ra-iisul wasaare xasan sheekh xasan xasan khayre waxaan tixgelinayaa hilmaan hadal kuma jiro waxaan tixgelin siin doonaa waxaan tixgelin siin doonaa khibradda uu leeyahay shaqada xasan cali khayre waa nin wax wax wax aada ula soco macnaha waa nin aada ula socda xoog fiicana ka haysta siyaasadda gudaha iyo dibadda tan gobolka iyo adduunkaba waa ninaan ogahay inuu hufan yahay waa inaan ku aqaano inuu ka fog yahay qabyaaladda iyo ninjeclaysiga waa inaan u arko in aan wada shaqayn karno isku aragti ka noqon karno dhismaha dalka iyo dowladda oo aan ku dhisi doonno waxaan nidhi nabad iyo nolol sidaa darteed waxaan maanta idinka codsanayaa inaad ila qaadataan xasan cali khayre inuu soo dhiso xukuumad taya leh oo gudan karta shaqada culus ee bulshada soomaaliyeed ay naga wada sugayso mudanayaal iyo marweyn waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqo inay taageeraan inay taageeraan walaal walaalahood tabaalaysan iyo kuwa danyartaa gaar ahaan dadka abaaruhu halakeeyeen waxaan dadka wax wax haysta ugu baaqayaa inay inaysan maanta walaalahood waxba ka hakran sidoo kale waxaan ganacsatada iyo dadka qurbajoogga ah aan si weyn aan ugu baaqayaa inay iyaguna qeyb culus ka qaataan inay abaarahan dadka walaalaho tabaalaysan ay gacan siiyaan waxaan kaloo fursaddan uga faa'iidaysanayaa in si deg deg ah loo joojiyo dhammaan dagaalada sokeeye ee dalka ka socda gaar ahaan kuwa dhowaan ka soo cusboonaaday degmooyinka cadalle iyo marka ugu dambayntii waxaan ilaahay kaga baryayaa inuu abaarta naga dulqaado inuu colaada naga joojiyo naga qaboojiyo iyo inuu qalbigeenna isku soo dhoweeyo oo khilaafaadka inaga dulqaado sida u waafaqsan qodobka sagaashanaad ee dastuurka kalfadhiga koowaad ee golaha shacabka soomaaliyeed waa furan yahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo maanta baarlamaanka soomaaliya ka hor khudbaynayay ka hor intii aan ra-iisul wasaaraha la ansixin haddaba ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa isaguna baarlamanka khudbad dheer ka hor jeediyey wuxuuna hadalkiisa ku bilaabay bismi illaahi raxmaan raxiim mudane maxamed sheekh cismaan jawaari guddoomiyaha golaha shacabka guddoomiye ku-xigeenada xildhibaanada sharafta leh oo hortayda fadhiya ciidamada qaranka bahda saxaafadda marti sharafta iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed mudanayaal iyo marweyn assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marweyn sidaad la socotaan haddana aada dhegaysateen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa saddex iyo labaatankii febraayo labada kun iyo toddobiyo tobanka ii magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan ogahay in xilkani yahay mid aada u culus una baahan karti hufnaan iyo daacadnimo sharaf weyn ayay maanta ii tahay inaan hortiinna imaado si aan codkiinna kalsoonida idiin weydiisto idinkoo gudanaya waajibaadkiinna dastuuriga ah xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marweyn aqoontayda heer waxbarasho iyo mid heer shaqo ahba waxaan ku kasbaday xirfado waayo aragnimo iyo khibrad dhan walba ah sida hoggaaminta dejinta miisaaniyadda iyo xirfado kale oo ku aadan wadatashi wada shaqayn isu tanaasul iyo dulqaad sida qaarkiin ay og yihiin waxaan ka soo shaqeeyey hay-ado caalami ah iyo kuwo maxalli ah waxaana ka mid ahay dadka soomaaliyeed oo sanado badan u ololeynayay isku xirka bulshada soomaaliyeed in muddo ahba waxaan ku howlanaa arrimaha siyaasadda dalka oo aan wada shaqayn buuxda la lahaa madax madaxda dowladda federaalka madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada xildhibaanada wasiirada iyo ururada bulshada ee soomaaliyeed tani waxay ii sahli doontaa inaan sii xoojiyo wada shaqaynta hay-adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahaynba waxaan fahamsanahay caqabadaha dalka ka jira waxaana haddii ilaahay yidhaahdo ku dadaali doonaa inaan caqabadahaas innagoo wadajir ah xal u helno annagoo kaashanayna allaha weyn iyo iimaankeenna madaxda qaranka uu ka mid yahay madaxweynaha guddoonka labada aqal dhammaan xildhibaanada sharafta leh iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed gurmadka abaaraha oo uu madaxweynuhu ka hadlay mar dhow sida aada la socotaan waxaa dalka ka jira abaaro ba-an oo soo jiitamaya in muddo ah kuwaasoo saameeyey malaayiin qoysas soomaaliyeed ah waxay halis ku yihiin abaarahana jiritaanka nolosha iyo dunyada dadka soomaaliyeed waajib ballaaran ayaa dhammaanteen inaga saaran shacabka iyo xukuumaddaba inaan si wada jir ah wax uga qabanno arrimaha abaaraha maadaama aan sanado badan ka soo shaqeeyey arrimaha gargaarkana waxaan bilaabi doonaa ilaahay hadduu yidhaahdo maalinta aad kalsoonida isiisaan inaan ka bilowno shaqo waafi ah oo la xiriira sida dadka soomaaliyeed dhibka looga bixin lahaa sidoo kale waa inaan isku daynaa inaan uga shaqayno abaarahan soo noqnoqday inaanay mar dambe soo laaban oo aan ka fikirno sidaan uga hortegi lahayn dhibaatadan aada u tabaalaysay dadka soomaaliyeed isla markaanana aan yarayno wax walba oo keeni kara abaar dambe xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marweyn soomaalidu waxay ku maamahdaa far kaliya fool ma dhaqdo waana ogahay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta dhammaan hay-adaha dowladda federaalka sida hay-adda fulinta sharci dejinta iyo garsoorka waxaan idiin ballan qaadayaa haddii ilaahay yidhaahdo marka aad kalsoonida isiisaan inaan bilaabi doono wadatashi dhinac walba leh si aan u soo dhiso golo wasiiro oo tayo leh xukuumaddaydu waxay xoojin doontaa wada shaqaynta iskaashiga iyo waxwadaqabadka hay-adaha dowladda si looga mardhariyo kalsoonida shacabka kusoo dhoweeyeen doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale xukuumaddaydu waxay ku shaqayn doontaa rabitaanka shacabka soomaaliyeed iyadoo xoojinaysa wada shaqaynta hay-adaha dastuuriga ah lana imaan doonto isla xisaabtan dhab ah anigoo idinsoo hordhigi doona barnaamijka xukuumadda oo faah-faahsan kadib markaan sameeyo la tashiyo dhab ah haddana waxaan si kooban hadda idinla wadaagi doonaa arrimaha aan diiradda saari doono xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marweyn anigoo ka duulaya halkudhigii madaxweynaha ee ahaa nabad iyo nolol waxaan mudnaanta koowaad siin doonaa arrimaha soo socda dhibka looga bixin lahaa sidoo kale waa inaan isku daynaa inaan uga shaqayno abaarahan soo noqnoqday inaanay mar dambe soo laaban oo aan ka fikirno sidaan uga hortegi lahayn dhibaatadan aada u tabaalaysay dadka soomaaliyeed isla markaanana aan yarayno wax walba oo keeni kara abaar dambe xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marweyn soomaalidu waxay ku maamaahdaa far keliya fool ma dhaqdo waana ogahay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta dhammaan hay-adaha dowladda federaalka sida hay-adda fulinta sharci dejinta iyo garsoorka waxaan idiin ballan qaadayaa haddii ilaahay yidhaahdo marka aad kalsoonida isiisaan inaan bilaabi doono wada tashi dhinac walba leh si aan u soo dhiso golo wasiiro oo tayo leh xukuumaddaydu waxay xoojin doontaa wada shaqaynta iskaashiga iyo waxwadaqabadka hay-adaha dowladda si looga maradhareeyo kalsoonida shacabka kusoo dhaweeyeen doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale xukuumaddaydu waxay ku shaqayn doontaa rabitaanka shacabka soomaaliyeed iyadoo xoojinaysa wada shaqaynta hay-adaha dastuuriga ah lana imaan doonto isla xisaabtan dhab ah anigoo idinsoo hordhigi doona barnaamijka xukuumadda oo faahfaahsan kadib markaan sameeyo la tashiyo dhab ah haddana waxaan si kooban hadda idinla wadaagi doonaa arrimaha aan diiradda saari doono xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marweyn anigoo ka duulaya halkudhigii madaxweynaha ee ahaa nabad iyo nolol waxaan mudnaanta koowaad siin doonaa arrimaha soo socda gurmadka abaaraha oo aan horey uga hadlay amniga dhisidda ciidan qaran iyo xasilinta dalka la dagaalanka musuq maasuqa hagaajinta maamulka iyo maareynta dhaqaalaha dalka hirgelinta cadaaladda iyo dibuhabeynta garsoolka garsoorka dalka dhammaystirka dastuur dastuurka xoojinta federaaleynta hirgelinta asxaab siyaasadeed hirgelinta doorashooyinka heer degmo heer dowlad goboleed heer federaal iyo guud ahaan dimuquraadiyeynta dalka soomaaliyeed sidoo kale waxaan diiradda saari doonaa dib u heshiisiin dhab ah midnimo iyo xoojinta xiriirka maamulada dalka si loo hubiyo waxqabadka arrimaha aan soo sheegay wax ka qabadka arrimaha aan soo sheegay waxaan baarlamaanka sharafta leh hortooda ka ballan qaadayaa in aniga iyo xukuumaddayduba la imaan doonto dadaal daacadnimo karti hufnaan ku salaysan isla xisaabtan dhab ah si isla xisaabtankaasi uu haddaba dhab u noqdo waxaan xaqiijin doonaa in xukuumaddaydu si joogto ah u hor timaado golaha shacabka kana jawaabto su-aalaha iyo tabashada xildhibaanada sharafta leh arrintani waxay noo suurto gelin doontaa daahfurnaan iyo isla xisaabtan dhaqangal ah xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin xukuumadda aan soo dhisi doono waa mid la imaanaysa maamul wanaag isla xisaabtan karti hufnaan iyo waxqabad dhammaystiran sida uu madaxweynaha jamhuuriyaddu ballan qaaday waxaan dhaqan gelin doonaa mid nidaam hufan oo aan si adag ula dagaali doono falalka keeni kara musuq maasuqa iyo maamul xumada waxaan ballan qaadi doonaa ballan qaadi doonaa in qofkii lagu helo falal musuq maasuq ah laga qaadi doono tallaabo sharci ah ma mana jiri doono haddii ilaahay yidhaahdo shaksi sharciga ka sarreeya taasna waxaad ka arki doontaan in dhammaan ummadoo dhami ay u sinaan doonto sharciga hortiisa iyadoo cidna aan looga heebaysan doonin xilka ama mansabka dowladeed ee uu dalka u hayo xukuumaddeyda waxaa haddii ilaahay yidhaahdo halbeeg u noqon doonaa karti iyo hufnaan sidii halhayska u ahaan jirtay ra-iisul wasaarihii hore allah u naxariistee mudane cabdirasaaq xaaji xuseen waxaa hubaal ah in shacabka soomaaliyeed ay gashay rajo wanaagsan oo keentay in si inay si buuxda u taageeraan dowladda federaalka oo uu hogaaminayo madaxweyne farmaajo sidaas daraaddeed waa inaan rajada shacabka ka dhabaynaa tusnaa waxqabad dhab ah oo isku haleyn karaan si loo hanto kalsoonida ay shacabku hayaan dowladdooda xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin saxansaxada iyo neecawda xornimada buuxda oo ay dareemayaan shacabka soomaaliyeed waa isbeddel ku yimid rabitaankooda taasoo aad ka dheehan doontaan qaabdhismeedka iyo habdhaqanka xukuumadda aan soo dhisi doono iyo dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda waxaa xusid mudan in markii ugu horreysay taariikhdeenna ay baarlamaankeenna sharafta leh soo galeen dhallinyaradii iyo haweenkii ugu badnaa waxaan uu sheegayaa dhallinyarada soomaaliyeed oo ah boqolkiiba toddobaatan bulshadeenna in wakhtigoodii uu yimid sidaa daraaddeed waxaan ku dhiiri gelinayaa inay ka qayb qaataan dib u dhiska dib u heshiisiinta amniga iyo horumarinta dalkeenna dowladdeyduna waxay u sahli doontaa haddii ilaahay yidhaahdo inay ka qayb qaataan sidaad ogtihiin haweenka soomaaliyeed waxay lafdhabar u yihiin horukaca bulshadeenna waxayna kaalin lama ilaawaana uga jiraan badbaadinta iyo horumarka shacabkeenna sidaa daraaddeed waxay mudan yihiin in kaalin mug leh ay ka qaataan hoggaanka iyo horumarinta waddankooda waxaan mahad ballaaran u celinayaa guddoonka baarlamaanka xildhibaanada labada aqal iyo dhammaan dadkii ka soo shaqeeyey dalka oo ka soo qayb qaatay xukuumadihii hore waxaan fursaddan qaaligaa uga faa'iidaysanayaa inaan si gaar ugu mahad celiyo ciidamada ammaanka oo si hagar la-aana har iyo habeen ugu taagan difaaca dalka iyo dadkooda iyadoo aan qirayo inay si naftiihurannimo leh ay uga ugu dhabar adeegeen xaalado adag oo aysan naga mudnayn waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo inaan geed dheer iyo mid gaabanba kulligeen u fuuli doono sidii ciidamada qaranku ay xaquuqdooda ugu heli lahaayeen si joogto ah waajibaadkoodana ay ugu gudan lahaayeen si gobanimo leh oo dadka soomaaliyeed weligood lagu yaqaano waxaan si gaara ugu mahad celinayaa dhammaan madaxweynayaashii iyo ra-iisul wasaareyaashii iyo xukuumadihii hore oo soo maray dalka oo soo gaarsiiyey maanta meesha aan taagannahay waxaan sidoo kale mahad ballaaran u celinayaa guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada labada aqal oo udub dhexaad u ah isbeddelkii taariikhiga ahaa ay dalbadeen shacabka soomaaliyeed waxaad ku ammaanan tihiin jawaabtii aad ka bixiseen rabitaanka iyo himilada shacabka waxaana hubaa xaqiijinta gaaridda himiladaas inay nagu rari doonto inaan si wada jir ah u wada meel marino una ansixino hindisha sharciyeedyada aasaasiga u ah horumarka iyo dibudhiska dalka xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin ugu dambayntii waxaan si xushmad qadarin iyo ixtiraam buuxda leh idinkaga codsanayaa inaad igu aamintaan xilkan culus ee ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si aan waajibkayga dastuuriga ah u guto iyada oo aan wada tashi dheer kadib haddii ilaahey yidhaahdo idin hor keeni doono barnaamijka xukuumadda iyo xubnaha aan u soo magacaabayo golaha wasiirada si aan u wada gudanno waajibaadkeenna dastuuriga ah oo aan dalka ku gaarsiinayna xasilooni waarta iyo doorashooyin madax bannaan oo xor iyo xalaal ah mar labaad waxaan idinka codsanayaa si sharaf leh inaad kalsoonidiina isiisaan waa mahadsantihiin wabilaahi towfiiq
ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali khayre oo hadlayey ka hor intii aysan baarlamaanku ansixin magaalada muqdishona waxaa lagu qabtay shir caalami ah oo lagu gurmanaya dadka soomaalida ah ee abaaruhu saameeyeen shirkaasi waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka kala socday dowladda federaalk ee soomaaliya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya dalalka deeqaha bixiya iyo hay-ada caalami ah mas-uuliyiinta shirkaasi ka qayb gashay waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer cabdixakiin xaaji cabdilaahi cumar camey caawa ayuu isagoo jooga magaalada muqdisho ii warramay
بسم الله الرحمن الرحيم دمان أمد غير بودلان جارهان يقودهان أمد الصومالية بودي سلامية بهذا دلكن شغالها دمان وادي سلامية أنه شركة رمتي شر أبارها كساب سنبوها حديه كساب سنانا وحا يسجي من شركة دولة آب فربضان iyo muxuu ahaa n g o yadii iyo u n h skii dadkii oo dhan waa isugu yimi maamul goboleedadii cid waliba waa ay fadhiday waxaana laga wada hadlayay baaxadda abaartu ay leeda la eg tahay iyo sidii looga hortegi lahaa dhibka imisa dhacday dhib yacni kasii badani runtii inay dhacdo shir muxuu ahaa muhiima shir si wanaagsan runtii ku dhamaadayna wuu ahaa marka maxaa la isla gartay maxaa nuxurka shirkaas ka soo baxay uu ahaa weliba waxaan ognahay shalay madaxweynaha soomaaliya farmaajo inuu ku dhawaaqay masiibo qaran oo dhanka abaarta ah inay dalka ka taagan tahay runtii waxaa la isla gartay marka ugu horeysa baahidu dalka haysata iyo dhibaatada haysataa inay wax aada iyo aada iyo aada u ballaadan ay tahay haddii aan laga taxadarin ama aan laga horteginna meel kasii fog oo aan waxba laga qaban karin inay gaarayso taasi waxay keentay in madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdillaahi maxamed uu shirkan wacay iyada oo maamul goboleedada laftooduna ay kasoo qayb galeen dhammaan waxaa la isla gartay dhibka meesha taageerina waa badan tahay ta soo socotaana waa badan tahay ta soo socota sidii looga hortegi lahaa waxaa lagu dhawaaqay lacagayo fara badan oo runtii intii anigu kolleyba aan maqlayay dowladda ingiriiska ugu jeeb rooneyd dowladda maraykanka weli waxba kamaan maqlin laakiin waa u diyaar boqol iyo labaatan milyan oo euro ayay bixisay euro lacagtan ay isticmaalaan yay ku yay ku dhawaaqday inay bixinayso runtiina haddii sida ay tahay lacagtaasi ay usoo baxdo which is aan looga baran adduun weynaha waxay la tahay wax wax badan ummadda soomaaliyeed ka qaban karta masiibo soo socotana runtii wax lagaga lagaga hortegi karay ahayd sidaad u socotaana muxua saadaasha hawada hadda ilaa iyo iminka lahayata ilaahay waa meesheeda ilaahayna waxaan ka rakaynayaa tiisa deeqsinimadiisa inuu tan ay sheegayaan ku beeneeyo laakiin waxaa laleeyahay roobku ma noqon doono roob aada u fara badan wuxuu noqon doonaa roob caadiya iyo wax caadi ka hooseeya xitaa ka guga bishan hadda lagu jiro iyo kan soo socota dhowr iyo tobankeeda horena waa arrimaha ugu khatarsan ee loo baahan yahay runtii taxadar kaamilo oo buura ah in laga sameeyo dadka iyo xoolaha labaduba waxaa meeshan laysla soo dhigay saddex shay inay muhiim tahay afar shay muhiim marka ugu horeysa sidii biyo dadka iyo xoolahaba gaadan loo heli lahaa mar labaadkana raashin wax la cuno sidii loogu heli lahaa dadka saddexaadkana daawo xoolaha iyo dadka labadaba ta afraad ee soo raacday waxay noqotay in la helo waxyaabaha ama wax lagu karsado ama la huwado ama waxyaabaha loo yaqaano wixii aan cunto ahayn ama n f i wixii aan ahayn raashin la cunayo in iyaga lafteeda la helo oo dhulka la degay qaar ama waqooyi galbeed ha ahaato ama barigan puntland ha ahaatee in dhaxan fara badan ay dadkii runtii ku dhacday bustayaal loo baahan yahay ogtahay waxyaaba fara badan loo baahan yahay marka waxyaabaha hoosta laga xiriirta waxaasoo dhan inay jiraan baahidooduna taagan tahay lagaba maarmaanna ay tahay baa la isla qaatay waa gartay marka waxaa la yidhi meel hoo u baahan hadal wax kama taro dabcan culayska heerkaas aad sheegaysid buu la eg yahay waxaana la sheegaa in badan waxyaabaha ay dawladuhu ballan qaadaan in ay jiitanto oo oo oo wakti ay qaadato marka sidii wixii la hayo deg deg loogu fasixi lahaa ma lasoo qaaday runtii hawsha iyada yes guddoomiyaha guddiga abaaraha qaranka maxamed cumar cabdi qaalib oo deputy prime ministerka ah iyo guddigii waa ka sheekaysanay hawshaas iyadu marka ugu horeysa intii wax bixisay ama wax yani ama bixisay ama haddeer tiri waa bixinaynaa mar walba waa uga mahad celinaynaa si heer salaao baan uga mahad celinaynaa aada iyo aada hasa hatee sidaad u sheegtay nin baa laga sheegay anigu rubad xunaan aqaanaa rubadaydii waa tan waxaa ku ficnaan lahayd waxa la bixinayo ha yaraato ha badnaato qofka bini aadamka wuxuu awoodo un inuu golaha keeno oo kaga dhawaaqo taasna ummadda soomaaliyeed saaka shirki aanu gallay oo ahayd shirka guddida abaaraha qaranka oo puntland lafteedu ay ka mid tahay maxamed cumar cabtana uu yahay guddoomiye waxaanu isla soo qaadnay doorka guddigaasi qaadan karta oo ah waxaan dadka laleeyahay waa la siiyey ama ummadda soomaaliyeed baa loogu deeqay sidii loo hubin lahaa wuxuu wax jira inay yihiin hadday jiraanna inay gaadhaan dadkii loogu talagalay inay gaadhaan ee aan meel dhexe yacni waxba runtii aanay marin taasoo maaha soomaalida keliya ee n g o yo aynaan garanayn meelay ka yimaadeen iyo ciday ka socdaan iyo wax yani yaa wixii loo diidayaa marka wixii ummadda loogu talagalay boqolkiiba sideetan waxaad moodaa dib inay u noqoto marka waxaanu ku tusannay go-aan ku gaadhnay haddii dowladda puntland aanu nahay inaanu wasiirada ka midka ah guddida ee madaxweynuhu uu magacaabay inay yimaadaan xamar si ay ula falgalaan ulana shaqeeyaan guddiga dowladda federaalka dowladda dhexe iyo dowlad maamul goboleedada ka midka ah federaalka si ay ula falgalaan oo isla jaan qaadaan isku aragti looga noqdo dhaqaalahan la sheegayo ma soo baxay hadduu soo baxay sideebuu ku baxay marka waxaad moodaa in lagu bara in lagu baraarugay hawsha iyada aad hadda sheegayso runtii adigoo aada umahadsan ugu dambeyn haddaan su-aal kale ku weydiiyo maanta waxaa muqdisho baarlamanka soomaaliya ay si aqlabiyeed ah oo dhamaystiran u ansixiyeen ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaan uu magacaabay madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre arrintaas xamar baad joogtaa ka sokow inaad madaxweyne ku-xigeenka puntland tahayna si weyn baad siyaasadda soomaaliya iyo xaalkeeda ula socotaa maxaad ka odhan lahayd runtii waxaan ka odhan lahaa bilo wanaagsan weeye waxaan ka odhan lahaa ha loo duceeyo waxaan odhan lahaa ha lala shaqeeyo momentumkii ama xawligii taageero ee madaxweyne farmaajo loo la tusay wuxuu ahaa mid runtii ka turjumaysay ummadda soomaaliyeed inay midaysan tahay weli in la doonayo soomaalinimadii ayaad moodaa waxaan qabaa isaga iyo muxuu ahaa prime ministerkiisu inaanay kala harin taasi waxay ku tusinaysaa momentumkii ama socodkii ama rabitaankii weli in uu jiro sida aqlabiyadda leh ee maanta loo ansixiyey prime ministerka waxaa fiican oo aan ku bogaadinaya ummadda soomaaliyeed meel kasta oo joogtaba sidaas si lamid ah inay ula shaqeeyaan isu garab taagaan laysu maqlo loo kala dambeeyo haddii taa la helo waxaan hubaa in la helayo ummad soomaaliyeed magaceedii iyo qarannimadeedii iyo jiritaankeedii inuu dib soo noqonayo waxaan leeyahay ha loo duceeyo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo dowladda ay soo dhisi doonaan waxba yaan hebel baan la magacaabin iyo hebel baan la magacaabi waaye war waxaas waa wax hoose weeye marka ha la dhaafo qarannimadii ha loo gudbo waanan arkaayo waa bidhaamaysaa yaan la joojin madaxweyne ku-xigeenka puntland oo isagoo jooga magaalada muqdisho khadka telefoonka igu warramayey magaalada gaalkacyana waxaa lagu qabtay shir ballaaran oo ay ka qayb galeen dhinacyo kala duwan loogana hadlayay arrimaha abaaraha iyo dabcan arrimaha siyaasadeed ee dalka ka jira shirkaasi waxaa ka qayb galay maamulka gobolka mudug iyo kan degmada gaalkacyo ee puntland waxaana shirkaas khudbada ka jeediyey duqa degmada gaalkacyo maxamuud yaasiin axmed tumey iyo guddoomiyaha gobolka mudug xasan maxamuud khaliif sida odayaashu iyo nabadonnadu sheegeynaya gabdhuhu mudnimada midnimada puntland waa muqadas weeye in lagu cayaarana ma fiicna in lagu cayaarana cidna laga yeeli mayo puntland siddeed iyo toban sana jirtay khilaaf waa dhex mari jiray wixii laga dheefi jirayna waa la arki jiray waxaa lagu wada joogay wada hadal iyo isqancin bay ahaayeen waxaan leeyahay yaan laga weynaan wada hadalka yaan la isu fiidsan puntland waxay leedahay sharci bay leedahay xeerdejin bay leedahay ismay leedahay marjac bay leedahay wixii khaldama ama wixii wada hadal iyadaa lagu xalinaya laakiin cid walba inay tirada anaa wax xalinaya waxaan u malaynayaa inaysaan xallin ahayna ay tahay wax burburin marka waxaan leeyahay wax burburin cidnana laga yeeli mayo cidnana uma habboona inay maanta ku dhiirato wakhtiga lagu jira waa laogyahay dadkiibaa badbaadin u baahan waddankiibaa badbaadin u baahan colaadaha jira qofkii maanta aan arkayno dad badan oo aan mas-uuliyiin ahayn baa colaaddana ka qayb qaadanayey abaarta gurmudkana ka qayb qaadanayey marka dadka waxa isku hayaa waa arki lahayn markii ama colaadu jirtay ama gurmudka abaaraha arki lahayn laakiin hadalkooda hadda uma muuqdo mid wax toosinaya marka waxaan odhan lahaa ha laga waantoomo wanaag hala qaato meel lagu wada hadla iyo sharci iyo wakti la tartamaa jira taa intaasaan uga gudbayaa dowladda federaalkana sidii la sheegay odayaashu sheegeen waa soo dhoweynay waana soo dhoweyneynaa hadday xitaa na xumaysiso awalba waa dhici jira khalad waa nooga imaan jiray ayadoo xitaa naga khaldan baanu sideeda ku taageeri jir waayo meelaan ka aadi karnaa ma jirin waa dowladda soomaaliya haddana waa ku faraxsannahay madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo ra-isul wasaaraha waanu soo dhoweyneynaa waxaan filayaa madaxweynuhuna inuu naga ballan qaaday idaacaddana uu ka sheegay inay noqon doonto meesha ugu horreysa oo uu imaan doono gaalkacyo inay tahay iyo xalkeeda arrintaas waa ugu mahad celinaynaa soo dhowow baanu ku leenahay wixii xalana annagu ka puntland ahaan diyaar baan u nahay walaalaheena deriskaana waxaan rajaynaya iyaguna sidoo kale inay diyaar u yihiin wanaag oo cidno aysan markan dhibaato farabaxsi u ahayn magaaladeenna waa ognahay dagaalku saameynta uu ku yeeshay labada dhinacba dhaqaalo xumada iyo burburka iyo nolosha meeshay gaadheen waa loogyahay cidna looga sheekayn mayo intaasna waxaan malaynayaa inay cashar inuu ku filan tahay oo hadda cid dagaal u farabaxsanaysa aysan jirin marka waxaan leenahay si isku duubniya oo soomaalinimo ah oo wadaniyad ku jirto iyo caqligu ha shaqeeyo aynu gacmaha isku qabsanno wixiina dhex yaalana aan xallisanno abaaraha ilaahay baa naga saari karaa cid kaloo wax nooga qaban kartaa ma jirto bini aadamka dhan hadday isu tagaan balli ma qoyn karaan mana buuxin karaan marka ilaahay weynaa baan taas erge uga nahay kulayl iyo gaajo iyo rafaad intii bini aadamku qaadi jireen way nahaysaa ilahay waxaan leenahay ilaahayow adigu naga saar dhibkan cid kaloo aan erge uga nahay ama baryano maanta wax noo qaban kartaana ma jirto adiga keliya ambaa wax ku weydiisanaynaa cid kaloo aan u qayladhaansanano adiga hayna ma jirto ilaa adigu dhibaatada nooga heli asalaamu calaykum waraxmat llahi barakatu alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf lmursaliin sayidina maxamed wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waa idin salaamayaa dhammaantiin dadka kulankan isugu yimid oo ay ka mid yihiin maamulka gobolka maamulka gobolka odayaasha culummada haweenka dhallinyarada iyo waxgaradka kale asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib shirkeennii wixii wixii looga hadli lahaa wixii la odhan lahaa waa la yidhi waa laga hadlay dadkii iga horreeyey baa ka hadlay wax hadda aan ka hadlo oo dhiman ma garanayo marka iyadii baan iska sii cayilinaya aniguna anoo soo gaabinayo aan wakhtiga idinka cunayn iyadii baan sii cayilinayaa waxa weeye waxaan isugu nimid matalan arrintan midnimada puntland baan isugu nimid oo xoogaa maaragtay ay ka jirto midnimada puntland waa muqadis waa wax dadku ma garanaysaa ay dhisteen oo ay ku midoobeen oo ay dambideen oo ku soo shaqeeyeen oo ay u miro dhashay waxay ahayd marka inaan ku inaan ku xamdino ilaahay inaan ku xamdino hadda maalan meesha la yidhaahdo gaalkacyo ilaa boosaaso ama gaalkacyo ilaa iyo meesha u shishaysa waxa weeye wax isbaaraa ma ma oolin nabad baa lagu maraa wax dhiba ma jirin intaas oo sano oo puntland siddeed iyo tobanka sano ay dhisnayd barwaaqadaasaynu ku jirin soomaaliya gudaheedana kama wada jirin nabadgelyadaas waxay ahayd midnimada iyo inaan isku uurnahay iyo inaynu rabno inaan meel uga soo wada jeednay bay ahayd waxaan leeyahay hadda waa ka gedisan tahay dhib baa jidha dhibtaas waa colaad iyo abaar iyo cudur intaasaa jira maanta dhib iyo qas uma baahna waxaan leenahay midnimada ha loo daayo oo nin walbaa midnimada ina ku deeqdaay nin walbow ama qof walbow midnimada ilaali ninkii haatan siyaasiya oo wax raba inuu maaragtay tilaabo qaadow dee xeer baan leenahay xeerka ilaaliyo wakhtigaaga sugo weliba siyaasiyiinta waxaa ku jira qaar aan hore u dooran jirnay baa ku jira waxaan idin leenahay ninkii hore loo dooran jirowna haddii waddadii lagugu dooran jiray baa baa furan oo xeerkaasaan leenahay kii hadda doorasho raba cusubowna xeerka soo mar waxaa haray wixii khaldan waa sida gabdhuhu u sheegeen labadii gabdhoodba isku sibay u sheegeen gabdhihii iga horreeyey hadalka say u sheegeen weeye waxaa weeye ninkii wax khaldan arkow wax khaldan waa inaad toosisaa aayar adoo aan la qaylin adoo aan buunbuunin adoo aan balaayo sheegin adoo aan wax ku darin waa inaad sidaad wax uga dhimi lahayd dhibta aad aragtay oo dadweynaha dhibta waxa ku ah oo aad aragtay waa inaad toosisaa oo u tagtaa maalan qofkii markaa talada haya oo talada caamkaa haya waa inaad u tagtaayoo tidhaahdaa war sidaan iyo sidaana wax u qalloocan yihiin sidaan iyo sidaan wax u toosin waa inaad tidhaahda walaalayaal waxaan u malaynayaa wax badan wakhti dheer oo soddon sano gaaraysa ama ku dhow baa soomaaliya burbur ay ku jidho waayo aragnimo waxaynu ku filan intii aan soo marnay waxaan soo marnay qabyaalad waxaan soo marnay eex waxaan soo marnay dhibaatayn waxaan soo marnay anaa fiican waxaasoo dhan dadku hadda waayo arag wey waa bisil yahay hadda inuu dadku bisil yahay waxaad ku garanaysaan baarlamaankii hadda maalan federaalka oo kale sidii wax loo doortay weli wax looma dooran intii hore oo wax la dooran jiray sidii loo doortay oo dadku u midaysnaa looma midaysnayn maxaa la arkay waxaa la arkay inay inaysan wixii hore o dhan faa'iido lahayn midnimadu ay faa'iido leedahay anigu waxaan leeyahay taa waxaan uga baxaya anoo soo gaabinaya midnimada aan u dayno midnimada ina ku deeqdaa midnimadaa waxayna taraysa ciddii wax toosinaysayna haddee adoo aan waxba buunbuunin toosi taa intaasaan leeyahay tan kale waxaa weeye abaarta abaarta waa sidii loo sheegay ilaahay baan u baryaynaa inaguna waa iscaawinaynaa waxaynu heli karno inaan isa siino weeye meel kastoo aan joogno ama dibad aan jirno ama guda aan joogne waa soomaaliya o dhan bay haysaa abaartu waa mid caama allahayna ka qaado waynaynu ku dadaalnaa sidii aan dadkeenna uga samata bixin lahayn abaarta duqa degmada gaalkacyo maxamuud yaasiin axmed iyo guddoomiyaha gobolka mudug xasan maxamuud khaliif oo shir gaalkacyaa ka hadlayey ayay kuwaasi ahaayeen barnaamijku waxaa weeye daljir muddo saddex asbuuc ku dhow waxaa magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ku xidhan wariye la yidhaahdo coldoon kaasoo arrimo siyaasadeed ay maamulka somalilan u xidheen wariyahaas ayaana ka mid ahaa dadka taageera dadka danyarta ah haddaba qaar ka mid a dadka danyarta ah ee somalilan ayaa waxa ay maamulka somalilan si weyn uga codsadeen in wariyahaas la sii daayo warbixin arrintaasi la xidhiirta waxaa isuud hadal jiray magaalada qardhayn oo ugu diyaariyey maxamuud fantastic xilli dhowaan maamulka somalilan ay magaalada hargeysa ku xidheen weriye cabdimaalig muuse coldoon oo ahaa samafale inta badan u naxariista bulshada taagta daran oo caawiya ayaa waxaa cabasho ka muujiyey xali weriye cabdimaalig muuse coldoon dadkii tabaalisnaa uu caawin jiray oo ku nool magaalada burco waxay maamulka somalilan ka codsadeen in xorriyaddiisa dib loo siiyo samafale cabdimaalig oo ku dhowaad labaatan beri ku xidhan magaalada hargeysa haddaba waa kuwan bulshadii uu caawin jiray oo samafale cabdimaalig uu u fidiyey caawimaad kala gedisan oo ka hadlaya say u dareemeen xarigga cabdimaalig madaxweyneha waxaanu ka codsanaynaa guryahaanu ku jiro isagaa noo dhisay dhiilkana gacantuu noogu hayey cabdimaalig la xidhiyo ilaahay waaga inaana aana kadabnaga degina de madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa inaad ninka noo soo dayso magacay waa cabdalla aadan dhagasoog waxaan ka codsanaya madaxweynaha somalilan iyo xukuumaddiisa maca booliska inaad soo daysaan cabdimaalig socoddoon gurigaa noo sameeyaan o geed hoosii fadhiya saasaan ka codsanaya inay iska cafidaan ilaahayna nala qabtay isagoo berilaxa uu noo yimaado isagoo sidiisa gaa baabuurka u wata waanu baktiyaynaa intii waxba maanu helin saasaanu u eegaynaa ilaahay waxaanu u barinay waa inaa inoo soo daaye inoo soo daaye cabdimaalig noo soo daaye waanu baktiyaynaa cid waxna siin mayso isagun baanu sidaa weelayna itaal malihi aniguma socdo ma dhaqaaqo ka aqriyaankaabaan la mid oo saasaan meesha u fadhiyaa noo soo daaye oo noo keenay ilaaha weyninaha idinla qabtee noo soo daaye noo soo daaye ha noo soo daaye walaalayaal a walaalayaal noo soo daaye madaxweynaha siilaayo taliyaha noo soo daaye noo soo daaye isagaanu cid ka dhiganay noo noo anfax ahaayo waxna siinaya ee noo soo daaye saldhigay waxaan ka bari in ilaahay oo kasoo oo kasoo daaye oo isagoo nabad ah oo wanaagsan oo xorriyada noo yimaada oo wuxuu noo qaban jiray baa noo qabta oo siduu noogu gargaari jiray noogu gargaara oo siduu noo caawin jiray noo caawiya oo sidii wanaagsaneyduu noola dhaqnaa noola dhaqmaa oo siduu wax noogu keeni jiray wax noogu keenaa
madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo dowladda waxaan ka codsaday cabdimaalig muuse caldoon oo kaalmeeyey ururka kaalme kuwa ku kaalmeeyey ummadda baahan aan ka mid aniga ayaa nuur axmeda waxaan ka doonaya inuu raciyo xoriyadiisii ay ku cabsadeen somalilan iyo madaxweynaha somalilanba dadka baahan ee u kaalmeeyey ee anigoo kaloo meydhana ama qaarigaba sii darani jiran si aanan oo kaloo meydhana anigu maxaan sheegay cabdimaalig muuse caldoon mooye walaal kala meliye aabe kala meliye iyo naadeer kala meliye cabdimaalig muuse caldoon waxaan doonaynaa in xorriyadiisii loo soo celiyo gaar ahaan anigoo ayaa nuur axmed ah
cabdimaalig muuse odoor waxaanu ku codsanaynay boolis iyo madaxweynaha inay noo soo daayaan laakiin annagu waxaanu nahay dadkii masaakiinta ahaa ee dawladduna kaalmaysay ugu horreeyey dadkan la kaalmeeyey guryahana uu noo dhisay marka siday markii horeba noo kaalmeeyeen inay maantana sharaf noogu sugayso dawladda iyo boolisku iyo madaxweynuga oo dee muuse coldo muuse cabdimaalig muuse coldoon inay noo soo daayaan si sharafti leh noogu soo daayaan baanu ka codsanayna anagu markii hore waana wax allaale waxaanu ummadana ogeyn sidaanu ahayn waynu waa qof waliba waanaga waa uu garanayaa waa kii buulkaa yariyo buu halkaan aanu ku jirin marka si sharafna naloo galay horta soomaalidu noo gasha waxbayna siiyeen gacantana wuu noogu hayay isagaa noo dhisay oo dee wixii ayna siiyeen xoolihii inana siiyey ayuu nooga dhisay iminkana lacagtii wuu noo hayay oo si sharafle buu noogu hayay iminkana waxaanu doonaynaa sidii sharafka lahayd ina loogu soo daayo wuu qadami karaa oo si aan waxba ahayn buu qadamaa hadduu dee gafay isagu dee haw dambi dhaafaan hadduu ku gefay ilaa anagu wuxuu isku sameeye garan mayo waa hadduu ku gefay si kastaba ha ahaatee dhowaan ayay ahayd markii xabsiga loo taxaabay samafale cabdimaalig muuse coldoon oo ahaa weriye inta badan ka hadla arrimaha bulshada kadib markii maamulka somalilan ay ku eedeeyeen cabdimaalig inuu taageero u muujiyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo maxamuud fantaasi warbixinada arrimaha bulshada radio daljir magaalada qardho barnaamijka caawiya daljir akhyaarey waa naga intaas anigoo toolmaan ayaa ka soo jeedinaya stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso dhammaan xarumaha raadiyo daljir iyo bogga internetkana waad nagala socoteen intaan barnaamijkan lamida ku kulmayno nabaday